maxkamadda milatariga ee dowladda soomaaliya ayaa laba nin ku heshay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab iyada oo ay ka howlgeli jireen deegaanada inta u dhexeysa balcad iyo basra labada nin oo lagu kala magacaabo xasan cabdi aadan nuur iyo cumar xuseen abshir jaabir ayaa maxkamaddu ay ku xukuntay xabsi daa'in xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warkan ka soo diray muqdisho gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan nuur shuute ayaa maanta xukun xabsi daa'ina ku riday laba eedaysane oo loo haysto inay ka tirsan yihiin al-shabaab kuwaasoo bishii noofembar ee sanadkii tegay lagu qabtay weerar ay ku soo qaadeen fariisin ay ciidamada dowladda ku lahaayeen degmada dayniile xasan cabdi aadan nuur iyo cumar xuseen abshir jaabir ayaa ahaa sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad horjooge iyo darawalkiisa si gaara uga howlgeli jiray deegaano u dhexeeya tuulada basre ilaa degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe labada nin oo ku dhaawacmay weerarkii lagu qabtay ayaa lagu daweeyey xarun caafimaad oo ay dowladdu maamusho waxaana kow iyo tobankii maaj ee sanadkan ay ku wareejiyeen xafiiska xeer ilaalinta oo xilligaasi codsaday in xabsiga dhexe loo taxaabo xasan iyo cumar si ay usoo dhammaystiraan arrimaha labada eedaysane baaristooda la xiriira xasan cabdi aadan nuur ayaa ahaa madaxii maaliyadda ee degmada balcad u qaabilsanaa ururka al-shabaab waxaana la sheegay inuu qirtay dembiga lagu soo oogay halka cumar xuseen abshir uu ku dooday inuu ahaa nin iskiis isaga xamaasha oo ahaa darawal mooto muumin xuseen cabdulle ku-xigeenka xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda u sheegay in labada eedaysana ay wada ahaayeen gurmad laakiin ciidamadu ay u geysteen dhaawac naafeen ah qareennada u doodayay labada eedaysane ayaa iyaguna maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto maadaama labada eedaysane ay u ahayd howlgalkii ugu horreeyey ee dagaal oo ay ka wada qayb galaan islamarkaana uu dhaawac ka soo gaaray labadaba eedaysanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan rafcaan muddo ku siman soddon casho xukunka kadib xasan kaafi qoyste v o a muqdisho